warar aynu ka helnay degmada afgoy ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi caawa dad badan lagu laayay marka si aynu wax uga ogaano arrimahaasi waxaan qadka telefoonka ku tiigsanay cabdiqani yuusuf bolimog isaga oo ku sugan deegaanka namber konton ee gobolka shabeellaha hoose cabdiqani kusoo dhawow daafeed media
waa dhawahay aad baad umahadsan tahay daafid media
cabdiqani wararkii naga soo gaaraya degmada afgoy ayaa caawa waxa ay sheegayaan in halkaasi dad badan lagu laayay dad badan lagu dilay arrimahaasi maxaa kala socotaa
arrimahaas way soo gaareen waana maqlay warankii caawashiidkii in nin la yidhaahdo carabey oo nabadoon ah in lagu dilay afgoye gurigiis loogu tegay saacadooyin kadibna lagu dilay qoys dhan gurigood inta loogu tegay lagu baabiiyey sidaas ayay wax iisoo gaareen waxaase kale maqlay in dhacdooyinkaas nin uu nagu eedeeyey anigii guddoomiye waafow uu leeyahay saddex habeen ayay ciidanka maleesha beeraadka iyo waafow iyo cabdiraxmaan degmada ee dul saarnaayeen caawana falka ay ku dhaqaaqeen taasi wax sal iraad leh ma aha dadka dhintay ama la dilayna aad baan ugu xunnahay alla unaxariista anagana booliskana siyaasadeed ma ahan dil iyo dagaal ma aha aniga booliska iyo siyaasadeed gaar ahaan cabdiqali ahaan waa dhacdo musiibo aad iyo aad oo loogu naxaweeyaan dad oo maras ah oo masaakiin oo shacab ah in guryahooda lagu laayo oo aan horyahaysan hub haysanin in la dilo wax anaga hadda horseedeyna ama aan horqabanayna ma aha waxaa hadda isoo gaaray hadda daqiiqadooyin ka hor in hadda ee ka socoto degmada xasuuq dad badan guryahooda lagu laayay nin gurigiis inta loola tegay lagala soo baxay xabad lagu dhuftay sidoo kale dad in nabal lagu watay cunug yar in la dilay ilaa hadda inuu xasuuq uu ka socdo dadka la xasuuqaayana hadda beel huweysan ma aha waa beeshii loo yaqaano beel nabadeed waa beel dibadi beel weligeed labaatan todoban sano dagaalantay ma aha dad huweysanna ma aha dad hadda degmadaas wax qaban wax dili karana ma aha waa dad iska culamo ah hadda sida warkay igu soo gaareen waxaa la sheegay in ciidankii shaatiga dowladda ugu jiray ama nin xildhibaan koonfur galbeed sheeganaya cabdullahi abuukar loo yaqaano oo garmaqaate soomaalideena inuu utaqaano afgoy loogu yaqaano iyo nin sarkaal sheeganayo nuur xayr loo yaqaano taliyaha daraawiishta ah iyo nin jacfar la yidhaahdo dikreetadiisa anaga aanan arkin oo taliyaha nabadsuguda gobolka shabeellada hoose ay dhahaya anaga nin kalaan ku hogeen oo isaga maleeshii beelada huweysana dowladda ka tirsan anaga aanan garanaynin in ee dadka caawa ay xasuuqayaan ay xasuuqayaan reer galadi waxaan taas ugu jawaabayaa tii hore anigu meediyaha baan hortaada siiyey waraysi oo nadiif ah oo sax ah eedamaha laysoo jeediyey inaanan luqu lahayn waxaas baan caddeeyey laakiin xasuuq ilaa iyo hadda saacaddaas socdo hadda warkeeda isoo gaaray ayaan wax yar ka leeyahay dadka la laaynayo waa maato maanta hadee beesha gelada huweysneen weligeed mashaakil dowlad lagu dili jiray oo caalana la dilay haddee qabiil dilma ay ku dhamaanayaan hala baabi'iyo laakiin waxaa xigtay in beesha gelada ayadana is huweyso eena kici doonto eena aarsin doonto hadduu ilaahay diidin haddii baasha qabiil loo rogo annagana qabiil baan nahay tol baan nahay dad la yaqaano caame baan nahay haddii lagu qasbo dagaal waana dagaalamaynaa baan leeyahay sababto ilaa hadda xasuuq baa ka socda intaas ayaa kuu sheegaya media daafeed cabdiqani waxaad ii sheegtay in reer gurigooda loogu tago saddex qof laga dilay maxay tahay sababta reerka keliya loo beegsaday gurigooda loo tagay oo intaa qof looga dilay
wallahi anigu ma garanayo fiidkii hore nin carabi la yidhahdo ayaa la dilay haddana waxaa loo tegay qoys kale meesha carabi lagu dilay qoys kaane webiga ayaa u dhexeeyo oday iyo wiilkiisa iyo laba canug yar yar oo awoowo ah ayaa darkaas lagu dilay isla haddana ciidan xoog badan ayaa giddigaas galay waxay xasuuqayaan dad aan hub haysanin oo aan maato ah oo maras ah oday kale nabadoon ah oo caan ah oo la yaqaano axmed qaasin loo yaqaano gurigiis kala soo baxay sida warka ugu soo gaaray aan wararka aan ku helayo in banaanka ila yimaadeen xabad ay ku dhufteen geeri ay ugu tageen sidoo kale reer suldaan gurigooda inay weerareen laba canug nolol ay ku wateen canug yarna ay xabad ku dhufteen in ilaa iyo hadda xasuuqa xasuuqaasna waxaa wado dad saraakiil ama xildhibaano dowladeed sheeganaya ayaa wado waxaan u sheegayaa baalweynaha reer galadi in ay fadhiga ka kacaan ee dagaalamaan wallahi inaysa afgooda dowlad ka jirin intaan ka jiro dowlad wax keeni weyse idin arki weyse idima arkayso ayaan leeyahay intaas ayaan ku darsanayaa warkeegii hore war nadiif oo maamul ama oo oo mas-uul ah ayuu ahaay laakiin wax hadda caawa la xasuuqayo waa dadkeygii mana qaadan doono mana qaadanayno waana dagaalamaynaa waxa dagaalami doonna waxay noqon doontaa beesha gelada keliya ma noqon doonta beesha golaha maxaa la yidhaahdaa gobolka shabeellada hoose xigta qabeel degan waa digil iyo dimaal waxa la gumaada inta badanna waa ayaga si wadajir ayayna u dagaalami doonaa insha allah hadduu ilaahay diiday cabdiqani ma noo sheegi kartaa qoyskan afarta qof laga dilay magacyadoodii aad kor ka taqaano dadkay yihiin odayga odaygaa si fiican u aqaanaa oday nabadoon hore caan ahaay oo la yaqaano ayaa dhalay isagana nin weyn oo hadda oday aha oo famil aha ayuu ahaay maxamed testa ayaa la yidhahdaa odayga caawa isaga iyo wiilkiisi iyo laba cunug yar yar oo awoowe oo u yaala dul saaray dagaalka sidiisna kuma jirta caruur iyo marse in la laayo xataa haddii cid la dilaayo ma for example arabayaa la dilay oo galadaa dishay haddii loo aaneynayo xataa in nabadoon kale ay u dilaan macquul bay ahaa lahayd haddii wax ay jirto galada ay dishay laakiin in famil maca oday maca ilmihiisa lasdul saaro waa tii gobolka shabeelladaas ka dhacday meel loo yaqaano shareemadood meel u dhow waa tii ilmo nool nool lagu gubay waa tii ayaa kasoo bilaabatay degmada afgooye laakiin insha allah waa iska dhicinaynaa anagana waana kici doona haddii ilaahay diidin saacaddan wax laga biloabo aniguna waxaa noqon doonaa nin qabiil u taagan ama dadkiisi tolkiisa u hadlayo anaa noqon doonaa mas-uulnimo ama dowladnimo meeshaan kama jirto anagana insha allah waan isweyhena waana dagaalami doona haddii ilaahay diidin cabdiqani sida aad sheegtay falkan hadda maanta ka dhacay degmada afgooye ee caruurta la laynaya hadda kore wuxuu ka dhacay number conton oo oday islaan duqa iyo caruurteeda laisdul saaray oo la gubay ilaa haddana xukuumadda kamaysan hadlin marka arrimaha meesha ka socda masida masidi karta waa arrimo xukuumadda ay wax ka ogtahay xataa marmarka arkiyo maadaama dadka saa loo laynaya xukuumaddan aysan ka hadlayn maamulka koonfurka badana kama hadlo maamulka dowladdana kama hadlo arrimaha meesha ka dhacay gobolka shabeellaha hoose maxay tahay sababta keentay
sababta keenta ayaa waxay tahay nimankan gobolka shabeellada hoose xasuuqa ayaa inta badan dowladda madaxdeeda sharac ah meelaha ugu muhiimsanna ayaga ayaa ah meel kasta ayaga ayagaa dhulka beereed ka haysto ayagaa dadka dilo ayagaa dadka baabi'iyo ayagaa dowlad ah hebel ba hadda mid nadiif ah oo dowladnimo un baa ka maqneed gobolka shabeellada hoose dowladda timaadana way iska jecel yihiin laakiin maysa filayna sida maleysanayana maysa noqon koonfur galbeedne dowladda federaalkana way nagu fiirsatay laakiin hadda waxay ka dambeeyo anagana wuu iska dhicinaynaa wax dowladda hadda aan ujeedna ma jirto ninka nuur xayr la yiraahdo oo dowladda federaalka ka tirsan haddii dowladda federaalka eesan berinta jawaab degdeg ah eeska bixin dadka oo xasuuqay ee tallaabo aysan ka qaadin annagana waan dagaalamaynaa waxaa isu keedtegina hal qabiil maaha wax hadda caawa degmada afgoy gidigaas laaynaya hal qabiil maaha waa dad saa dowlad ugu jiro ninka la yidhahda cabdullaahi abuukar garmaqaate waa haddii qabiil ahaan loo fiiriy waa nin abgaal ah waa nin abubakar maxaa la yidhahda abubakar ah abubakar gaabana ah nuur xayr waa nin sarkaal ah dowlad federaalka ka tirsan oo tareen taraawiishta waa nin sacad ah oo habri kibir ah waxaan u aragnaa gobolka shabeellada hoose waxa la dagaalamayo ama gumaada in ay yihiin habiye hadday bahasha saas naqatana dowladda federaalka ee wax ka qaban weyse ee soo dhexgeli weyse la berita nimankaas talaada ay ka qaadi weyso dadka maatada xasuuqay annagana waxaa u dagaalami doonaa digil ahaan ayaan u dagaalami doonaa hadduu ilaahay diiday maxaad fariin u fariisaa xukuumadda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed maadaama dadkan ay ka tirsan yihiin dowladda federaalka dhibaatada geysanaya dadka inta badan na xasuuqa ama la dilo horta shaarka dowladda federaalka ayay wataan koonfur galbeed ciidan ay leedahay meeshaan uma joogto koonfur galbeedna ayada laftirkeeda ayaa waxay u eg tahay qof la maamulo xoog lagu haysto sababtoo ah taas waxaa caddaynaya wasiirka amniga cabdifataax geesi ayaa hadda ka hor caddeeyey oo yidhi gobolka shabeellada hoose gacan nooguma jirto taasna waxaa ugu wacan dowladda federaalka oo ciidamadeeda meeshaan ku daadsan ayuu yidhi sidaas daraaddeed koonfur galbeed ciidankeeda iyo barnaamijkeeda waxay soo dhaarsii weysay bay bako ayay soo dhaarsii weysay gobolka shabeellada hoose wax dan iyo xaaje ay ka leedahay ma jirto laakiin gobolka shabeellada hoose waxa uu sheegayaa caawa waxay ka dambeeya inay kacaan isxilqaamaan war waxa idin dilaayo caawa degmada afgooda xasuuqaayo ama maatada ama caruurta baabi'inayo guryaha ugu tegaayo ma aha hal qabiil waa nin la yidhaahdo nuur xayr waan ku celinayaa waa sarkaal taliya daraawiishta u magacaaban dowladda federaalka garmaqaate waa nin ka tirsanaya saraakiishaas oo meesha joogo oo hadda dowladda koonfur galbeed ka mid ah xildhibaanka baarlamaanka koonfur galbeed ka mid ah oo garmaqaate loo yaqaano ninka la yidhaahda jacfar waa nin marka hore meel oo ka tirsan yahay la garanayno hubkiis watiyo shaka sheegan jiray maantana dhahay taliya naba sugidda ah asagana waa mursade caawa afgoy waxaa iskugu tegay waa mursade waa afgaal waa habargidir magarad aad iyo aad ayaad umahadsantahay cabdiqani adaa mudan
Please press the